أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus maanta idiin haysa kuwada ugu doorkaroon waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa mar kale aflagaadiyey dadka soomaaliyeed isagoona ku tilmaamay bulsho tuugaha u garaadkooda hooseeya diyaaradaha dowladda kaafiradda maraykanka ayaa duqeyn ku burburiyey xaruntii labaad ee shirkadda korontada deegaanka kunyabarow ee wilaha saamiga ee shabeellada hoose kooxda ardada soomaaliya ayaa qiratay in saraakiil iyo askar looga dilay weerarkii ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada bahay ku dhowaad labaatan qof oo tahriibayaala ayaa ku dhintay dooni kula qallibantay xeebaha dalka turkiga jamciyadda alixsaan alkhiiriya ayaa gurmad gaarsiisay deegaano ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe maktabka dacwada wilaha islaamiga ee galgaduud ayaa dowlad diini ah u qabtay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan magaalada ceelbuur ee wilaayadaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo khamiisa taariikhna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa mar kale aflagaadiyey dadka soomaaliyeed isagoona ku tilmaamay bulsho tuuga ah oo garaadkooda hooseeya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeena caliyare madaxweynaha maraykanka gaal donald trump ayaa mar kale eedeymo culus aflagaado iyo hadallo naceeb ah kala duldhacay guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota khudbad uu saacadihii lasoo dhaafiyey jiidiyey ayuu trump ku soo hadal qaaday soomaaliya isagoo ku tilmaamay dalka ugu xun uguna khatarta badan adduunka waxna uu dadka soomaaliyeed ku sifeeyey kuwo musuq maasuq badan gaal donald trump waxaa kale oo soomaalida ku tilmaamay dad garaadkoodu hooseeyo oo mashaqaystayaal ah in sagaal iyo toban milyan oo dollar ay ka hadeen gobolka minnesota ee waddanka maraykanka They come from Somalia, all stupid, crooked people, and they came in us from, in this case, Somalia is just terrible.
waxay ka yimaadeen soomaaliya dhammaantood waa dad doqomo ah oo musmaasuq badan dad badan ayaa sheegay inuu yahay dalka ugu xun adduunka oo dhan ma haystaan lacag wax alla wax ka jira ma jiro ma haystaan dowlad ma haystaan boolis maalintii oo dhan waa isdilaan waa buuq iyo foodo keliya waxaa laga yaabaa inuu yahay waddanka ugu xun uguna khatarsan No money, no nothing. They have no government. They have no police. They, have, they just shoot each other all day long. It's just a, it's just pure bedlam. And Probably the worst, most dangerous country.
waxaa kale oo gaalkani carabka ku dhuftay in soomaalidu ay dalka maraykanka yimaadaan iyagoo aan haysan wax lacag ah islamarkaana ay gataan baabuurta qaaliga ah ee waddankaasi waxna uu ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo arrimahaasi They go to Minnesota and they stole 19 billion dollars. 19 billion dollars.
waxay aadeen minnesota waxayna xadeen sagaal iyo toban bilyan oo dollar waa dad garaadkooda hooseeyo waa dad xun boqolkiiba sagaashan iyo afar waa shaqola'aan mana rabaan inay shaqaystaan iyadoo shaqooyin badan ay bannaan yihiin oo la heli karo They have 94% unemployment.
weerarkan afka ah ee gaal donald trump uu mar kale ku soo qaaday ummadda soomaaliyeed ayaa qayb ka ahaa khudbad caalamku uu si weyn ugu dhegtaagayey oo uu jeediyey saacadihii lasoo dhaafay taas oo uu kaga hadlayey dagaalka ka socda bariga dhexe jasaaka allaahu khayran walaalka caliyara diyaaradaha dowladda kaafiradda maraykanka ayaa duqeyn ku burburiyey xaruntii labaad ee shirkadda korontada deegaanka kunyibarow ee wilaayada shabeellada hoose tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad diyaaradaha dagaalka maraykanka ayaa mar kale shalay duqayn ka geystay magaalada kuunye barrow ee wilaayada shabeellada hoose iyagoo beegsaday xarunta labaad ee shirkadda korontada ee deegaankaas shirkadda korontada siin jirtay kumanaan qoys oo magaalada iyo nawaaxiga deegaanada ayay laba maalin ka hor maraykanka duqayn ku beegsadeen waxayna burburiyeen xarunta koowaad shalayna waxay beegsadeen xarunta labaad ee shirkadda korontada ee kuunye barrow duqayntan markaa laga yimaado in ay burburisay matoorkii shirkadda waxaa ku dhaawacmay saddex qof oo shacab ah oo midka koowaadu yahay rag laba dumar oo ay ka mid tahay gabar yar oo xoolo biyo u dhaaminaysay bulshada ku dhaqan magaalada ayaa aad uga caraysan dhacdooyinkan uu kula kacay maraykanka waxayna u arkaan fal lagu curyaaminayo nolosha maadaama korontada ay ku xidhan tahay howlaha bulshada oo dhan sida ganacsiga waxbarashada bilicda iyo nolosha kale waxaan joognaa magaalada kuunyo barow maanta magaalada waxaa ka dhacday duqeyn oo la duqeeyey shirkadii labaad ee korontada bixinaysay oo shacabka siinaysay korontada waxaana lahaa dad shacab oo miskiin iska iska shaqaysata ah waxaana duqeeyey cadowga ilaahay oo maraykanka ah ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa cadowga ilahi subxana watacaala ummadda inuu ka qabto maanta waxaa weye waa maalintii labaad oo sidoo kale dadka shacabka inay ku baraarugaan loo baahan yahay waaad arkaysaan gaalada inay beegsanayaan ilihii dhaqaalada oo ummadda masaakiinta ah wili shacabka inay beegsanayaan maalintii labaad weeyaan maantana waxay beegsadeen shirkadii labaad oo korontada ee kunyabarow degmada kunyabarow korontada waxaa faa'iido ku jirtaa ummadda nolosheeda oo dhan wey xaggii barafka soo saaridda barafka bixintii waxaa weeyaan leerkii waxaa weye korontada waxaa weye nolosha hadda wey gaalada waxay la dagaalamaysaa ilaha dhaqaalada kolley shalay waxaa ka dhacday kuuyo barow shirkaddii motoorka magaalada oo bulshada u shaqaynaysa oo ahayd goob rayid ah ayaa waxaa beegsaday ciidamada maraykanka oo soo duuliyaasha ah oo dalkeenna iyo dadkeenna diinteenna nagu haystaan shalay shirkaddii ayay burburiyeen maantana isla shirkaddii qaybta labaad ayay burburiyeen haddana dhibaatadaas ayay noo geysteen waxaa loo beegsanaya waa la yaqaanaa dadka muslimiinta korontada isticmaala waa dad muslimiin intaasay nagu haystaan wax kale naguma haystaan ilaahay iyo rasuulkiis aan rumayno diinteenna aan haysan waxaan ahayn naguma haystaan annagai ummaddaas gaalada waxba nagama dhaciya dalna kama haysanno dadna kama haysanno diinna kuma haysanno kolleyba dalkeenna bay noogu imaadeen dadkeenna iyo diinteenna bay burburinayaan dhibaatooyinkaasay nagu haystaan dee wax la ifsanaayo ma leh dee meel mugdiya layska noqdo kolleyba ilaahay nuurkiisa xaggiisa aan nuurka sugaynaa bismillaah maanta waxaa wax u dhexeeyeen motoorkii oo dadweynuhu iibsanaya bulshada shacabka soomaaliyeed ayaa waxaa weeyaan maraykanku burburiyey waxayna halkaas annaga shacabka soomaaliyeed haddaanahay nooga caddaaday cadaawadda uu noo qabo maraykanku inaysan ahayn al-shabaab keliya wuxuu raadsanaya ay tahay shacabka soomaaliya si walbana uu rabo inuu macnihii uu dhibaato u gaarsiin karo u gaarsiiyo cadowga ilaahay wuxuu noo quuri waaya laambad noo baxaysa wax kale uu noo quurayana ma jiraan marka waxaan leenahay allah subxaana watacaala hanaga qabto arrintan ayaa u muuqata in lagula dagaalamaya dhaqaalaha ummadda xilli ay jiraan abaara saamayn ku yeeshay shacabka dowladda silbiyadda maraykanka ayaa bishii janaayo ee sannadkan beegsaday shirkadda daruur ee degmada saakow oo soo saari jirtay biyo nadiif ah iyadoona sidaasoo kala beegsaday xarumo la mid ah oo dadka shacabka ah lahaayeen jasaaka allaahu khayran walaalka casaam kooxda ridada soomaaliya ayaa qirtay in saraakiil askar looga dilay weerarkii ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay walaalkiin khaalid xasan warbixintaasi inoo faahfaahinayo tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha maleeshiyeedka murtadiinta kasoo gaaray weeraro isugu jiray kamaa-ino iyo qaraxyo kuwaasoo ka dhacay wadada laamiga ah ee xidhiirisa degmooyinka buurakaba iyo baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay kooxda ridada soomaaliya ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixisay khasaaraha maleeshiyaadkeeda kasoo gaaray weerarkii ka dhacay duuleedka degmada buur iyo baydhabo ilyaas cali xasan oo ka tirsan saraakiishii kooxda ridada ee hogaaminaysay maleeshiyeedkii qabsaday baydhabo ayaa sheegay in askar iyo saraakiil fara badan ay ku waayeen weeraradii mujaahidiinta ee dhacay toddobaadkan qoraal sawiro wato uu ku faafiyey baraha bulshada ayuu ku qiray in degmada buurakaba keliya duleedkeeda ay ku dhinteen ilaa toddoba askari oo mid ka mid a uu ahaa sargaal derajadiisa ciidanna ay ahayd gaashaanle kaas oo lagu magacaabi jiray fatiir sidoo kale murtadiinta ayaa faafiyey sawirada askar kale oo lagu dilay weeraradii mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka baydhabo dhinaca kale war laga helayo magaalada baydhabo ayaa sheegaya in maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ee magaalada qabsaday ay fuliyeen dilal wadareedyo ka dhan ah saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsanaa maamulkii lafta gareen ilawareedi ayaa sheegaya in guryaha ku yaala xaafadaha baydhabo lagala baxay ilaa iyo shan sargaal oo ka tirsanaa ciidamadii maamulkii cabdicasiis laftagareen miidadka saraakiishan ayaana lasoo dhigay mid ka mid ah xaafadaha baydhabo wasiirkii amniga maamulkii laftagareen iyo boqolaal maleeshiyaad ah oo wata gaadiidka dagaalka ayaa ku sugan deegaanka owdiinle ee duleedka baydhabo iyagoo ka baqaya inay weeraro argoosi ah kala kulmaan maleeshiyaadka daacadda u ah xasan
jasaaka allaahu khayran walaalka khaalid ku dhowaad labaatan qof oo tahriibiyaal ayaa ku dhintay doonii kula qilibantay xeebaha dalka turkiga walaalkiin marwaan maxmed ee rubixintaasi inoo eegaya inta la hubiyey ugu yaraan siddeed iyo toban qof ayaa dhintay halka tur intaas ka badanna lasoo badbaadiyey markii doonii ay la socdeen dad tahriibayaal ah ay ku degtay xeebta mandiqada mugla ee galbeedka turkiga ilaalada xeebaha turkiga ayaa sheegay in doonida lagu arkay meel u dhow mandiqada baadrum oo ka tirsan gobolka mugla markii digniyo la siiyey si ay u joogta ayay sheegeen inay isku dayday inay baxsato deegitaanka doonida waxaa loo sababeeyey iskudayga baxsashada iyo sidoo kale cimilada iyo xaaladda badda oo ahayd mid aan wanaagsanayn sidaasna ay ku degtay wararku waxay intaas ku darayaan in diyaarad nooca qumaati u kacday iyo saddex dooni loo diray goobta si ay gurmad iyo badbaadin u sameeyaan ilaa kow iyo labaatan qof ayaa la xaqiijiyey in lasoo badbaadiyey warka ka soo baxay ilaalada xeebaha laguma sheegin halka ay ka soo baxday iyo halka ay kusii jeeday doonida degtay midna badda ee jiyan oo ah halka dhacdadu ka dhacday waa marin muhiim ah oo ay adeegsadaan kubanaan tahriibayaal ah si ay uga gudbaan waqooyiga afrika iyo bariga dhexe una gaaraan qaaradda yuruba jasaaka allaahu khayran walaalka marwan jamciyadda lixsaal khayriya ayaa gurmud gaarsiisay deegaano ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe aynu ku hormarna dhanka jubbada hoose iyo walaalkeena cabdiwahaab maxmed bukhaari jimciyadda ixsaan al khayriya ayaa markan bilowday dowrkeeda ku aadan gurmashada dadka ku saamoobay abaaraha ka jira dalka gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxayna raashiin qaybin ka samaysay inta badan deegaanada dhaca duleedka degmooyinka gobolka mashruucan raashin qaybinta ah ee ay samaysay jimciyadda al ixsaan al khayriya waxaa ka faa'iidaystay saddex boqol iyo konton qoys oo ku kala dhaqan duleedka degmooyinka dhoobley afmadow kismaayo jamaame xagar iyo kamsuma ugu horreyn waxaa duleedka degmada dhoobley gaar ahaan deegaano ay ka mid yihiin lafageri raashin qaybin ugu samaysay jimciyadda ixsaan al khayriya siddeetan iyo shan qoys oo halkaasi ku dhaqnaa
walaayada islaamkaanana siisay ma garatay waa gad xaggee joogtaan yaraa lafageri yaraa lafageri oo dhoobley hoos tagta waan qaadanay dhur saliid sonkor bariis inta waa qaadanay jimciyadda noo keentay jimciyadda dhinaca kale afmadow deegaanka weelmarow waxaa mashruucan raashin qaybinta ah ee jimciyadda ixsaan al khayriya ka faa'iidaystay lixdan qoys kuwaas oo la dhibanaa abaaro iyo biyo la'aan inkastoo deegaankaasi dhowaan uu si wanaagsan u roobsaday maaqintaana macay waxaa la yidhaha zaawo cali axmed weelmaaro waan deganahay wixii noo soo dhiistay waayna soo gaareen haaf gore haaf bariise haaf sokore haaf saliide intaasaana soo gaartay qofkiiba intaasaa qoyskiiba intaasaa soo gaartay waana ku mahadsantihin guul baan garabkiina sugay insha allah hay-addaana soo gaarsiisay khayr alhasiyo alixsaan khayriya kismaayana duleedkeeda waxaa konton iyo shan qoys loo sameeyey raashin qaybin la mid ah kuwii hore taasoo ay ka faa'iidaysteen dadka ku saamoobay abaaraha ka jira dalka wallah maxamed cabdulaahi baa la yidhahaa maxamed cabdulaahi maxamed baa la yidhahaa ma garat reer qudus baanan ah marka ilaahay baa ku mahadsan walaalow maanta adi abaar xun baa arada ka dhacday ninkii xoolahiisa ay badnaayeen ninkii yaraayeenba abaar gaartay oo dhulka gacan dhulka taabatay baa la maray marka rooba yaryar ba hadda dhulka qaarna abaar uu weliba yahay annaga hadda qudis haddaan oon baaba noogu sii daran baa arada ka dhacay haddana ilaahay baa ku mahadsan muslimiintaana ku mahadsan ogoo raashin baa haddana marka ilaahay khayr ha siiya ayadana kor allah ka dhiga ajiri xasanaad allah ka siiya walaalo waxa arrintaas baan soo gaar sidaasi si la mid ah konton qoys ayaa raashin qaybin loogu sameeyey deegaano dhaca duleedka degmada xagar ee wilaayadii islaamiga ee jubbada hoose waa faarax aadan cali oo ku nool bulada dhaaibo oo jirto degmada xagar ku xiran jubbada hoose alxaan maxayna sisay raashiin ah sokor bur saliid alla baa ku mahadsan ibil walaayada islaamka ku mahadsan qaar allah isle aad baan ugu ducaynana muslimiinka ugu ducaynana insha allah ugu dambaynna deegaano hoos yimaada degmooyinka kamsuumo iyo jamaameh ayaa iyaguna nasiib u yeeshay raashiin qaybinta ay samaysay jimciyadda ixsaan al khayriya kheyr allah siiy bismillahi raxmaan raxiim waxaa la iisii raashin oo burgaana lagu siiy kheyr allah siiyo waxaana la siiyey bariis iyo sokor iyo bur saliid aanaa la siiyey anagoo ku nool magaalada burgaan oo ah caashe axmed cabdi maanta waxaa nala siiyey bur bariis sokor saliid maasha allah mujaahidiintaa noo keentay dow cabdulla cadow beri waxaa joognaa buul bannaan iyo hanoolsii kiis bariis iyo kiis bureh iyo kiis oo sokor hanoolsii laba saddex saddex saliida malaa'ada uu baahna waaba waa baahnan cawdii baha ugu bariyeyna maxamed abdulaale haye meeshaan joogna buul bannaan maan raashin loo siiyey laba saddex saliid laba saddex saliida kiis bere kiis bure kiis sokor kiis bariis mashruucan raashin qaybinta ah ee ay samaysay jimciyadda lixsaan alkhayriya ayaa qayb ka noqonaya mashaariicda khayriga ah ee loogu gurmanayo dadka la dhiban abaaraha ku dhuftay dalka waxaana sidan si la mid ah sameeyey guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab jasaaka allaahu khayran walaalka bukhaari iminkana eegna dhanka iyo jubbada dhexe iyo walaalkeen cuhmaan dhuubo iyagoo ka qayb qaadanaya abaaraha ka jira dalka sidoo kalena gurmad u fidinaya dadka masaakiinta ah ayay maamulka jimciyadda ixsaan alkhayriya waxa ay gurmad raashiin oo noocyo kala duwan ah gaarsiisay boqolaal qoysas danyar ah kuwaas oo ku kala sugnaa deegaano fara badan oo hoos taga degmooyinka bu'aale saakow iyo salagle ee wilaayada jubbada dhexe sida ay noo sheegeen mas-uuliyiinta guddiga gurmadka abaaraha u qaabilsan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxay noo sheegeen in raashiinku uu ahaa mid ay si weyn ugu faa'iidaysteen dadkii danyartahaa kuwaasoo ku nool tuulooyinka iyo deegaanada aan soo sheegnay degmooyinkaasi goobihii raashiinka lagu qaybinayay waxaa ku sugnaa culimo salaadiin mas-uuliyiinta guddiga abaaraha u qaabilsan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo ay jimciyadda ixsaan alkhayriha ku wareejisay raashiinkaasi sheekh abuusaciid azaylaci waxa uu ka mid ahaa culimmadii goobjoogga ka ahaa goobihii masaakiinta raashiinka lagu siinayey wuxuuna la dardaarmay dadkii halkaa isugu yimid yamayba isku booriyaanana dhammaantana ilaahay angnaqanen subxaanahu watacaala ilaahay walmanen waysan irka argahitan hogola saaran hogolaas ilaahay inininsheena daraaddiya mayba anbaahangnaa dhammaantan ilaahay intowba sheegne lankasta adiis ogsan dembigi adagalli ilaahay anku naqoy ilaahay istigfaar weydiisoy dhammaantagna ilaahay tuugnen subxaanahu watacaala dunuubtii macaasidii suubiyaayan ilaahay ka obsada maylaka yaabe lankun oo tukaanka ama tabakaayadon yar leh oo dadka markii inkooyan oo sokor isi ama bur isi eraan miisaankii nusqaan yar usageliyaw ya abaarta sheeno korta rasuulku mare calayhi salaatu wasalaam walam yanqusu almikyaala waalmiisaan ilaa ukhiduu bisiniin wa shiddati alma'uunati wa jawri suldaani calayhim dadka ganacsatada ah hooba beeggi iyo miisaankiyo nusqaamiyaan ilaahay mayba ka qobodaya abaaro kow sicir barar lama iyo suldaan oo jaa'ira ingnaxraysana ilaahay ka imtixaanay mayla kiyaama abaaro iniyo sheenaan dadka ilaahay markii xoola si xoolagaas badar oo beeraha ka bahilayhaadi gaali iloodi erinkilayhaadi xoolagay oo zekada deeran hooba zekada lakabiyo waaye ilaahay isuna roobka raabada subxaanahu watacaala qaar ka mid ah salaadiinta wilaayada oo uu hogaaminayey guddoomiyaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe malaaqbiyey ayaa iyagana bulshada la hadlay xilli ay ku sugnaayeen goobihii raashiinka lagu qaybinayey waxayna ammaaneen doorka ay jimciyadda lixsaan ka qaadatay garab istaagga dadka abaaraysan jimcatu ixsaan alkhayriya yaa raashinkaas maalintan tanga yaa inta kabiidi ma jelay bilooyinkun dhibaato badan abaaro badan bii wayti badan bii dhaamis badan ha jari wadanka bii lika dhaamiyaay gooyada bii ka dhaamiyaay xoolaha oo aan socdo korna yalla waraabiyaay dadkiioo macnaha dhibaataysan yalla waraabiyaay oo gaadiidkii lika dhaanaay oo dameero kumida oo waddooyinka ka dhammaado haayan guddi abaaraha ya socday meelo badan yaa khayraad badan lakabii meelo badan raashin lakabii meelo badan laka guulaysadii jamciyadanna micnaha madii aragdi dhabka yaala wadanka iyo suruudi muslimiin oo hoolaha dhiibayo marka insha allahu jamciyadan iyo harakadana oo surunti dhabka dhiidow ka beeg malay abaarta ku warqabtan biila dhaamiyaay booydii biilka dhaamiyaay dadka oo saamu lambol qawl waa lagu qaaday siwalaad oo lansi xoolaa dadka dhiibi iyo landoay isiinoo lansi wal ku dhiiba waxay mahad ballaaran soo nagnaa jimaacatul isaan oo dhiibti raashiinkay oo nooca kasta kala duwan bariis bur sokor iyo saliid ka kooban oo aan ka deeqeen dadka walaalayaal ka sow muslimiinta agyaan oo qaas ahaan reer arbi agyaan oo aan ka deeqeen oo meel arkari isunkureerin jeebkasoo ka beesan hay-adda taysunka mahadasna insha allah raashiinka dad muslimiin agoo beesi oo jeebkasow ka beesan ma aha hay-ad gaala iyo walmid agagta maag dadka muslimiinta ag masaakiinta ag oo abaarta meel erkarisumareer qaabka engeshi meesel fidaa in ilaahigin abuuri rabbulciza aguhi in ilaahay lunta u bisheen oo ilaahay lugnagada warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa iyadana waraysatay qaar ka mid a dadkii raashiinka la siiyey ee ku sugnaa deegaanada hoostaga degmooyinka saakow salagle iyo bucale inta masaakiin ahayd oo ku jirtay agagaaraha neebsaday waa laisku keekeenay intaasaa qof walba la siiyey ilaahay subxaana watacaala mujaahidiinta gacantooda kor allah mariyo gaalada allah burburiyo ee nidaam isa wanaag aa loo baahiyey mayba ku socdee deegaanka laarow masaarwiin oo geega harakada al-shabaab mujaashuninka qiibidi may banaa hayda jamciyatul ixsaan alkhayriya ninka deegday noo boqol goos ana mayba jamciyada ixsaan alkhayriya ninka deegday oo tumitoo tuluna ku socno lankiba haaf bariis eh haaf sokor eh haaf bur eh iyo lama saddex la saliid eh raashiin sharaf badan baa nalagu siiyey halkan ilaahay baan u mahadnaqaynaa tuma dadkii noo gurmaday oo noo istaagay aan u mahad ugu celinayna magaalada degmo saal len waa meel kama imaanin saal waxaa ka jira raashin qaybin oo masaakiinta la siinaya raashinku waxaa weeyaan bur bariis sokor saliid isku jirto waay islaamiya alkhayriya oo macwana na siistay bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid macwana nununsheeni magaalada arow walaalaha mujaahidiinta جزاكم الله خير wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa ay ka mid tahay goobaha ay sida xooggan kaga socdaan howlaha raashin qaybinta iyo biidhaaminta bilooyinkii lasoo dhaafay waxaana ka faa'iidaystay kumanaan qoysas danyar ah kuwaasoo ku nool inta badan dhulka miyiga ah iyo deegaanada ka fogfog webiga jubba iyadoona xilli kasta la arkayo booyadaha oo biyo ku daabulaya deegaano fogfog halka sidoo kalena ay barbar socdaan gurmadka raashin qaybinta oo ugu dambeeyey midkii maalin ka hor wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe gaar ahaan guddiga gurmadku ay ka qaybiyeen deegaanada degmooyinkan soo xusnay raashiinkaas oo ay bixisay jimciyadda ixsaan alkhayriya jasaaka allaahu khayran walaalka cuhmaan maktabka dacwadul islaamiga ee galgaduud ayaa dowlad diiniya u qabtay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan magaalada ceelbuur ee wilaayadahaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen marwaan moxamed waxay ahayd munaasabad lagu soo gabagabeynayay dowro socotay muddo laba bilood ah taas oo loo qabtay gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan magaalada ceelbuur gaar ahaan xaafadda alansaar dowladdan qiimaha badan waxaa loogu magacdaray saxaabiyadda weyn ee umacdiya halka shicaarkeeduna ahaa kun caaliman oo mutacaliman waxaa dowladaasi ka faa'iidaystay dumar muslimaad ah oo tiradoodu gaaraysay konton ruux iyagoo qaatay duruus kala duwan oo rasaa'il u badnaa ugu horreyn munaasabadda waxaa lagu daafaray bandhig ay sameeyeen gabdhihii nasiibku u yeeshay inay ka faa'iidaystaan dowladdan kaas oo ay si wanaagsan ugu muujiyeen heerka aqooneed ee ay gaareen كم شروط الصلاة وما هي؟
شروط الصلاة تسعة وهي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإسالة النجاسة وسطر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية كم أركان الصلاة وما هي؟
أركانها أربعة عشر القيام مع القدرة والتكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والجلسة بين السجدتين والضمانينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وتسليمتان ما معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله كم أركان لا إله إلا الله أركانها اثنان وهما النفي والإثبات كم شروط لا إله إلا الله شروطها سبعة وهي العلم المنافي للجهل اليقين المنافي للشك الإخلاص المنافي للشرك الصدق المنافي للكذب المحبة المنافي للبغضاء الانقياد لحقوقها القبول المنافي لرده كم نواقض الإسلام وما هي نواقض الإسلام هي الأول الشرك في عبادة الله تعالى الثاني من جعل بينه وبين الله وصائدا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر جماعة الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر الرابع من اعتقد أن خير الهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم خيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الضواقيت على حكمه فهو كافر الخامس من أبخد شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر intii lagu guda jiray munaasabadda makarofoonka waxaa lagu soo dhoweeyey nabadoonnada kale ah nabadoon macalin saraad gabeere iyo nabadoon cabdiciida waxayna gabdhihii dowladda loo qabtay u jeediyeen hambalyo iyo dhiirigelin iyagoo ku bogaadiyey dadaalkooda dulqaadkooda iyo siday uga faa'iidaysteen fursadda aqooneed ee la siiyey maanta waxaanu u fadhinaa ikhtiitaamkii dowladdii beryahan socotay ayaan ma u fadhinaa insha allahu tacaala waxaanini leenahay ilaahayayni barakeeyo diintiinna maaragtay ku adkaysta owleediinna maaragtay tarbiyeeya dugsiga saad ugu diraydiin iyo saa ugu dadaalaydiin waa ku wanaagsan tihiin idinkuna waa dadaasheen inaad wax barataan waa loo baahan yahay dadkana wax bartaan ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaalaahe gabdhaha magaalada ceelbuur xaafad ka mida dowladdoo loogu soo xiray u soo fadhiyey laba bilood u soo dhabar adeegay ayagoo danahooda adduunyana haysta waxaan leenahay ilaahayga subxana wa tacaalaah idinka abaalmariyo annaguna ka odayaalhan waxbarashadiinna iyo fahamkiinna iyo aqoontiinna insha allahu tacaala waa idinkugu ducaynaynaa waa idinku soo dhowaynaynaa kayrkiinna allaha badsho ilaahayga subxaanahu wa tacaalaahay intaad soo qaadatanna haydinku anfaco inta idiin dhammanna ilaahay haydin fahansiiyo dowladan diiniga ah ayaa qayb ka ah dowlaha taxna ah oo maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud u qabanayo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan miyi iyo magaalo ee wilaayada jasaaka allaahu khayran walaalka marwan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii duurnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga galandulus maanta waa nageyntaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duurnimo andalus waxaynuu suurtageli oo aanigu mahadcelinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumaadsantihiin dhegeysiga warka duurnimo andalus allah subxaana wa tacaala idinka ajirsi dhegeysiga idaacadda islaamiga galandulus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ajihaadakum mubaarak